إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan kuwa burundi ayaa ku dhintay ka gadaal qarax gaari ay saarnaayeen lagula eegtay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe qarax lagu gubay gaari ciidan oo ay saarnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay duleedka degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weeraray saldhigga ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka hosingow ee gobolka jubbada hoose sare u kac ayaa ku yimid qiimaha xoolaha lagu kala siisto degmada saakow ee walaayada jubbooyinka ayax ayaa ku degay deegaana ka tirsan gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan ciidamada shisheeye ayaa qof dumar ah ku dilay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kiisas cusub oo cudurka koroona ah ayaa waxaa laga diiwaan geliyey waddanka faransiiska nin ku sugan wilaayada shabeellaha dhexe ayaa waxa uu ka sheekeeyey dawooyin uu keligii isu qoray oo dhibaatooyin uu kala kulmay sidoo kale xubinta ganacsiga ayaa warkeena qayb ka ah dibaddana dhulgariir xoogle ayaa waxa uu ku dhuftay waddanka maraykanka intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
ciidamo ka tirsan kuwa burundi ayaa qarax lagula eegtay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ugu yaraantii laba askari oo burundi ah ayaa dhintay gaariga ay saarnaayeen oo nooca gaashaaman ahna waa uu gubtay waxaa suuragala in khasaaruhu intaa ka badan yahay oo dhimasho iyo dhaawaca kale ay jiraan dhowqa qaraxa ayaa waxaa laga maqlay deegaanka buurane oo uu ka dhacay iyo deegaanada kale ee deriska la'ah ciidamo kale oo la socday kuwa qarax uu haleelay ayaa waxa ay dareemeen cabsi saa'id ah waxaanay ka baqayeen in iyagana gaadiidka ay saaran yihiin qaraxya lala beegsado boorane marar kala duwan oo hore sidan oo kale ayaa waxaa lagula eegtay ciidamada burundi qaraxyo qaar ayaana uga dhintay kuwo kalena waa ay uga dhaawacmeen waxaa sidoo kale xusud mudan waxaa sidoo kale xusud mudan in gaadiid kala duwan halkaa looga gubay geesta kalena ciidamada burundi ayaa saaka waxa ay qof dumar ah ku dileen deegaanka boorane haweenayda ayaa waxaa la sheegay in ciidamadu ay guriga ugu galeen kadibna ay toogteen waxa ay toogashadaasi geysteen ka gadaal markii qaraxu uu haleelay waxayna u muuqataa in dadka shacabka ah ay ka aargudanayaan wararku waxay sheegayaan in ninkii haweenaydaasi ay ilmaha u dhashay sidan oo kale ciidamada burundi ay horay halkaa ugu dileen ciidamada burundi ayaa marar kala duwan waxa ay shabeellaha dhexe ku dileen qaar ka mid ah shacabka deegaanadaasi ku sugan qarax lagu gubay gaari ciidan oo ay saarnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay duleedka degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiinna waxa ay weerareen saldhig ciidamada kenyaatigu ay ku leeyihiin deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose wararkaas waxaa inoo haya cabdisamad cabdulaahi
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey weerar toos ah iyo qaraxyo kuwaasoo lala egtay askarta dowladda federaalka iyo shisheeyah dalka kusoo duulay haddaan ku horumarno dhanka kenya ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar xoogan ku qaaday saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin dhulka n f d oo ay soomaalidu leeyihiin mujaahidiinta ayaa beegsaday saldhigan uu ku yaala degmada lafey ee gobolka mandheera dagaalka ayaa laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona kenyaatiga khasaaro la gaarsiiyey inta la xaqiijiyo weerarkaas waxaa lagu dhaawacay saddex ka tirsan ciidamada kenya iyadoona saldhigga la weeraray uu soo gaaray khasaaro maaliyadeed diyaaradda nooca qumaatiga u kaca ah ayaa ku degay saldhigga kuwaasoo daabulay dhaawacyada askartii kenyaatiga ahaa sidoo kale mujaahidiintu waxa ay weerar culus ku qaadeen ciidamada shisheeye ee kenya ee jooga deegaanka hosingow ee gobolka jubbada hoose dagaalkan ayaa dhacay habeenkii xalay waxayna mujaahidiinta al-shabaab si gaar ah u beegsadeen difaaca kenyaatiga ay halkaas ka samaysteen faahfaahin intaas dhaafsiisan lagama helin dagaalkan balse wixii kasoo kordha wararka iyaga iyo barnaamijyadana dambe ayaad insha allah ku dhagaysa doontaan dhanka kale guutada qaraxyada ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax xoogan la beegsaday gaari ciidanna oo ay saarnaayeen ciidamada dowladda federaalka gaariga uu nuuciisu u ahaa b g ayaa markii la qarxinayay ku socdaalayay duleedka degmada awdhegle ee shabeellaha hoose gaariga b g-ga ah ayaa gebi ahaanba burburay iyadoona dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen dhammaan askartii saarneed ee ka tirsanaa dowladda federaalka qaraxan ka dhacay duleedka degmada awdhegle ee shabeellaha hoose ayaa imaanaya xilli maalintii daraad ay mujaahidiintu qarax ku gubeen gaari cabdibila ah oo marayay inta u dhexaysa deegaanada biicadda iyo sidoo kale ceelbaraf ee shabeellaha dhexe kaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen sagaal askari oo ka tirsan dowladda federaalka
ayax ayaa waxa uu ku degay deegaano ka tirsan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe cidiru sibriye ayaa warkan faahfaahinaya wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay uu soo gaaray ayax fara badan ka oo dhibaato u geystay beeralayda ku sugan hiiraan iyo shabeellada dhexe cabdulaahi maxamed raage oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku sugan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa sheegaya in qaybo ka mid a gobolka uu soo gaaray ayax ka oo saameeyey dalagga beeraha waxa uu ka hadlay deegaanada uu hadda dhibaatada daran ku hayo ayaxa meelaha uu hadda barakacsay wuxuu barakacsay meel la yidhaaha hareer ceel duquur ilaa ceel xarar inta ka dhexayso cali axmed isku wareeg ilaa ceel saleemaal ilaa ceel caligoodle ilaa ceel afreyne ilaa la yidhaha ceel caligoodle waxaasoo dhan waa daabaasha gebigow yaho toddoba ceel waa la kacay iyo tuulo iyo tuuladoonkooda maya lixdan sano lama arag hadda lixdanaan jiraa lixdan sano ka hor anoo waxgaranow dalka yimid anoo waxgaranow dalka yimid haddana haddan haddaanan kufaca lixdanaan jiraa waa iga horreeyey marka sidaas waa hawlihiisa hore sida waa lixdanaan jiraa macnaha lixdanka haddaan jirna waa iga horreeya isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in beeralayda ay aada uga welwelsan yihiin ayaxaa dadkii ayaxow soo laabta aad ay u fikirsan yihiin xoolihii iyo wixii iyo fikirkii iyo barnaamijkii ina waa ku mashquulsan yihin xoolxooli waa oodayyihiin geeli waa duday hadda geel jajabaa jira geel jajabay oo hadda maskixina duday laba halaadoo jaban hadda waa jirta ubaalkii inday daa ka garay dude dudeen wuxuu daaqi ahaayeen wixii daaqi beertii dalagii cusubay oo hadda soo dhashay ilaa beertii ilaa geedii waa la kacay wixii dhan oo qoyaanay waa la kacay geeda caddaa lagu reebo dhulka baaxadiisu baaxadiisu waxa waaye laba boqol iyo konton kilomitr oo isku wareega waa ula kacay gobolka shabeellada dhaxmaa u geystay so galgaduud ka saaraya muddooyinkii dambe waxaa gobollada dalka kusoo badanayay ayaxa ka oo dhibaato badan ku haya dalagga kasoo go'a beeraha meelaha uu ayaxu hore usoo gaaray waxaa ka mid ah galgaduud sida uu dhowaan alfurqaan u sheegay mid ka mid a dadka ku dhaqan gobolkaasi kiisas cusub oo cudurka corona ah ayaa laga diiwaangeliyey dalka faransiiska maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya weli waxay waddamada reer galbeedka la daalaadhacayaan khatarta cudurka korona kaasoo u muuqda mid weli faraba-an ku haya waddamadaasi waddanka faransiiska ayaa ka mid ah meelaha uu hadda kusoo labakacleeyay cudurka korona waxaana waddankaasi laga diiwaan geliyey soddon kun oo kiisas cusub ah kuwaasoo laga sameeyey magaalada caasimadda ah ee baariis iyo siddeed magaalo oo kale oo ku yaala waddankaasi shan maalmood ka hor waxaa la diiwaan geliyey in cudurka korona uu ku dhacay dad gaaraya saddex kun lix boqol labaatan iyo kow ruux iyadoo aan wakhti sidaas uga sii fogeenna la diiwaan geliyey laba iyo labaatan kun shan boqol koob iyo sagaashan ruux dowladaha yurub ayaa dadkooda ka dalbanaya inay u hoggaansamaan talabixinada la xiriira cudurka korona dowladahan ayaa ilaa iyo hadda u caalla inay wax ka qabtaan cudurka korona isagoo u muuqda mid ay weli khatartiisu taagan tahay
nin ku sugan walaayada shabeellaha dhexe ayaa waxa uu sheegay amaba ka sheekeeyey dawooyin uu keligii isu qoray oo dhibaato uu kala kulmay mar kale ciidiru sibriye ayaa warkan inoo haya ninkan ayaa waxa uu sheegay in uu keligii iska dhakhtariyey islamarkaana ay naftiisu halis gashay waxa uu sheegay in uu dhakhtarkii uu ka soo daahay ka gadaalna uu cirbad isku dhiftay waxay xanuuna feeraha iyo adaala kuurooyahay dhinacyada ay xanuun cirbadooda dhakhtarhaagii u tegay shan cirbadoodaan lagu dhifa shanta cirbadoodaan soo qaadhay subax ayaa awodey ahaadee subaxee igu dhiftay waxaa idhi maad ku dhifaysa xanuuni mayse feeraa ku dhifas intau ku dhiftay waa lagu dhifa maa wuri anigaa shaqada wadda iiga bax waa gartay markuu ugu dhiftay arbadii qaybtii ka soo egtay wuri biyaha ku dhex rido waxaan ku imaa hal saac subaxdii hal saac haddaan waayayaan iyo soo qabsadhayaan rabtii xanuunayso lamada feeroodnu ka dhaxan lahaan shab kusi adigaa cirbadii ku dhiftay ee feeraha dhexdooda haa waa gartay mar allaala markaan iska baxsha arbadina asigaaba yimidba waa gartay keena wuri harbadda waa soo daahe waa inaga tag way wareerisee hadda meel duurka sinaha duraysee waxaan ku dhifdhay mihii xa- xanuunaysay waa gartay waxaad ku tiri adigu sinta ayaa duraysay laakiin feeraha ay xanuunaya feerahan iskaga duray haa waa dhimato wuri iga tag waa waa dhimato adigu waan iga ku sidoo kale ninkan ayaa waxa uu yidhi marar badan ayaan isdaaweeyey waxaa soo qaadhay daawo dhamiijo geed la yidhaah asaana lama siisiyaan qoorta rash ku yidhi waa gartay mada isha haddii la addi maayo eedo siyeed saacaan ka kacay inigoo oon qadkiba ka baxayo oon guriga ra- rag iyo dumar intaba dhooban yihiin a ku raaca lalee waa gartay marka miyaad suuxday markii aad cirbadda isku dhifatay waa ogaalba ma anugu ma ogeyn muddan ka kacaan inaan suuxayo taas iyo cadday hayso heshiye i heeday siyeed saacayna aheed inaan suuxa taasa iyo cadday hayso mid ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed oo u warramay idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa sheegay in ay halis tahay in qofka uu isdaaweeyo bilaa dhakhtar marka ninkaas waxa uu ku dhaqmay wax maaragtay qofka macquulka ah ama maaragtay maskaxgalka ah uu sameeyey maaha waa wax ka fog maaragtay caafimaadka iyo xeerarkiisa iyo badqabka caafimaadka waayo caafimaadku marka qofka lagu qaadayo ama isticmaalayo caafimaadkaas waxyaabo badanaa ka horeeya oo la doonayo in badqabka daawada ama maaragtay shaqada laga qabanayo qofka xanuunsan in laga hormariyo hadduusan qofku aqoonino waa ku qaldamayaa markaas wuxuu gelayaa khalad boqolkiiba boqol la dhihi karo marka waa halis inteeda la eg waa wax la rabo in laga digtoonaado waa waxay tahay inaan loo dhowaanin loogana dambeeyo dhakhaatiirta u leh maarata aqoonta ee maarata intaasoo sana wax u baranaysay saasaan dhihi lahaa walaal dhowr mar oo hore dhakhaatiirtu waxa ay ka digeen in uu qofku isticmaalo daawo uusan cilmi u lahayn taa oo keeni karta halis badan
sar u kacaya waxa uu ku yimiday qiimaha xoolaha lagu kala siisto degmada saakow maxamed mudde axmed abu muslim ayaa warkan faahfaahinaya
ganacsade axmed maxamed isaaq oo ka ganacsada nimcooleyda allah uu ku galadaystay dalka soomaaliya oo u warramay idaacadda alfurqaan ayaa ka warbixiyey qiimaha la iibiyo ariga suuqa xoolaha ee degmada saakow wilaayada jabbooyinka waxa uu sheegay in xoolaha la keeno suuqa ay yihiin kuwa aad u yar marka loo eego sida ay ahaayeen bilo ka hor taasi oo keentay in sare u kac ku yimid qiimaha la iibiyo ariga tidii shan boqol lagu gadaya mel iyo toddoba boqol bay joogtaa mel iyo lix boqol bay joogtaa marka saasu waa towd waaye roobka baa meel lagu sheegay ariga wuu guuray geeddi u galay geeddiga darteed buu u yaraaday dadkii muraadka raadinayay iyo dadkii ganacsi baa meesha iskugu kulmay xamar qaar baa loo diraa kenyana qaar baa loo diraa mid ka mid ah dalaalayda suuqa xoolaha oo aan kula kulmay gudaha suuqa ayaa ka sheekaynaya sare ukaca ku yimid qiimaha la iibiyo ariga walaal macaana suuqu wuu wanaagsan yahay ilaahay baa ku mahadsan aad buu u fiican yahay wuuna sarreeyaa ariga bermada iyo suguntada iyo teersada kulli qaymo fiican buu joogaa wax suuqa la keena oo la celinayna ma jirto qaymaha ugu sarreeya oo ariga macnaha dubaaxa eh oo loo wada xamar waa laba milyan iyo laba boqol laba milyan iyo saddex boqol laba milyan ayaa ugu hooseysa ariga bermada ah marka ariga suguntada ah waa milyan iyo lix boqol milyan iyo shan boqol midka ku xiga milyan iyo laba boqol milyan iyo boqol saas baa loo kala iibinayaa waddanka soomaaliya oo ay ku soo duuleen shisheeye ayaa leh xoolo aad u badan oo isugu jira geel ari iyo lo waxaana nolosha xoolahaasi ku tiirsan dad badan oo ka mid ah ummadda soomaaliyeed imankana waa xubintii ganacsiga waa kan maxamed cali aadan
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa maraykanka oo cunaqabateyn dhaqaale saaray ganacsato iyo shirikado ganacsi oo la tacaamulay maraakiib ay leedahay dowladda shiicada ah ee iiraan maalintii shalay oo isniin ahayd dowladda maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in waxa loogu yeero liiska madoobay ku dartay laba shaqsi oo ganacsato ah iyo sidoo kale lix sharikadood oo laga leeyahay shiinaha kuwaasoo lagu eedeeyey in shaxnado ganacsi ay ka iibsadeen maraakiib ay leedahay iiraan bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxay ku sheegtay inay tallaabo ka qaadi doonto shirikadaha iyo shakhsiyaadka la tacaamulay iiraan kuwaasoo ay xustay qaar ka mid ah magacyadooda waxay intaasi sii raacisay wasaaraddu in waxa loogu yeero liiska madoobay ku dartay dhammaan shakhsiyaadkii iyo shirikadihii la tacaamulay iiraan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ninka lagu magacaabo mike bombeyo ayaa isna dhankiisa bayaan uu soo saaray waxa uu ku yidhi waxaan mar kale degniin u jeedinaynaa dhammaan shirikadaha ganacsiga kuwaas oo aan uga digayno in ganacsi ay la sameeyaan maraakiibta dowladda iiraan maraykanka iyo dowladda shiicada ah ee iiraan waxaa ka dhexeeya colaad xooggan iyo loolan xagga awood qaybsiga ah oo ku aadan qorshooyin gaar ah oo ay ka leeyihiin dowladaha carbeed xubinta ganacsigana intaas aynoo joogto أختمها مصليا على النبي الهاشمي
dhulgariir ayaa maalintii shalay waxa uu ku dhuftay gobol ka tirsan waddanka maraykanka waxaana baaxadda dhulgariirkaasi lagu sheegay toddoba dhibic afar oo derajada dhulgariirada lagu cabiro ah gobolka iminka dhulgariirkani uu ku dhuftay waxaa horey uga dhacay dhulgariir cabirkiisu uu yahay sagaal dhibic labo bishii maarso ee sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo afartii waxaana uu ahaa dhulgariirkii ugu baaxadda weynaa ee ku dhufta waddankaas maraykanka oo geystay burbur xoogan dalka maraykanka oo duulaan ku jooga dalal badan oo ka tirsan dunida muslimiinta ayaa waxaa si joogtaha uga dhaca musiibooyin ay ku dhintaan in badan oo ka mid ah muwaadiniinta maraykanka sidoo kalena waxaa marar badan uu dabqabsaday dhulbeereedyo iyo dhul kaymo ah oo ay ku baaba-een dhaqaalo badan oo maraykanku leeyahay warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga inta